Kitaabkii Isteer Isteer cutubkii koowaad Wakhtigii Ahashweris Ahashweriskaasu wuxuu ahaa kii xukumi jiray Hindiya iyo Itoobiya inta ka dhex leh oo u talin jiray boqol iyo toddoba iyo labaatan gobol markii boqor Ahashweris uu ku fadhiistay carshigii boqortooyadiisa oo ku yiili Shushan oo ahayd hoygii boqorka sannadii saddexaad oo boqornimadiisa ayuu martiqaad u sameeyey amiiradiisii iyo addoommadiisii oo dhan taas oo ay hortiisa joogeen xooggii faaris iyo maade iyo dadkii gobta ahaa iyo amiiradii gobollada oo wuxuu soo bannaan dhigay maalkii boqortooyadiisa ammaanta badnayd iyo sharaftii haybadiisa sarraysa intii maalmo badan ah oo gaadha boqol iyo siddeetan maalmood oo markii maalmahaasu dhammaadeen ayuu boqorku diyaafad u sameeyey dadkii Shushan oo hoygii boqorka ahayd joogay oo dhan yar iyo weynbay intii toddoba maalmood ah oo diyaafadiina waxaa lagu dhigay barxaddii beerta ku dhex tiilay hoygii boqorka oo waxaa meeshaas ka laalaaday daayo ah caddaan iyo cagaar iyo buluug oo waxaa ku xidhnaa xadhko laga sameeyey maro wanaagsan iyo dhar guduudan oo sudan sidooyin lacag ah iyo tiirar marmar ah sariiruhuna waxay ahaayeen dahab iyo lacag oo waxaa la dhigay meel siman oo laga sameeyey marmar ah casaan iyo caddaan iyo huruud iyo madow oo waxaa dadka cabniin lagu siinaya weelal dahab ah oo weelashaasna midba midka kale wuu ka duwanaa oo khamrigii boqorkuna wuu badnaa sidii ay ahayd deeqsinimadii boqorku oo cabniinkuna wuxuu waafaqsanaa qaynuunka dirqina ma jirin waayo boqorku wuxuu madaxdii gurigiisa oo dhan ku amray inay nin kasta u yeelaan siduu doonayo oo weliba boqorad washtiina waxay dumarkii diyaafad ugu samaysay hoygii reer boqor oo uu boqor ahashweris lahaa oo maalintii tobaad boqorkii isagoo qalbigiisu khamri ku faraxsan yahay wuxuu amray toddobadii midiidin oo boqor ahashweris ka adeegi jiray oo ahaa mehumaa bista xarboona bigta abagta seetar iyo karkas oo wuxuu iyagii ku amray inay boqorad washtii hortiisa keenaan iyadoo qabta taajkii boqornimada si quruxdeeda loo tuso dadka iyo amiirada waayo iyadu waxay lahayd suurad wanaagsan oo in la fiirsado ku fiican laakiinse boqoraddii washtii ahayd way diiday inay ku timaado amarkii boqorku ugu soo dhiibay mididinnada sidaas daraaddeed boqorkii aad buu u xanaaqay oo cadhadiisina wuu la gubtay markaasaa boqorkii wuxuu la hadlay nimankii xigmadda lahaa oo xilliyada yiqiin waayo boqorka caadadiisu saasay ahayd xagga kulli kuwii sharcigii yiqiin iyo xukunkaba oo waxaa isaga ku xigay karshena shataar admata tarshiish meres marsena iyo memukan oo ahaa toddobadii amiir oo faris iyo maadey oo arkay boqorka wejigiisa oo fadhiya boqortooyada derajadeeda koowaad oo wuxuu ku yidhi war maxaan ku samaynaa boqorad washtii sidaas sharciga waafaqsan maxaa yeelay iyadu ma a yeelin yeedhiddii boqor ahashwaris iyada midiidinada ugu sii dhiibay markaasaa mimuukaan jawaabay oo wuxuu boqorkii iyo amiiradii hortooda ka yidhi boqoradu washtii boqorka oo keliya ma ay xumayn laakiinse waxay xumaysay amiirada oo dhan iyo dadka deggan boqor ashwaris gobolladiisa oo dhan haddaba wixii ay boqoraddu samaysay wuxuu wada gaadhi doonaa dumarka oo dhan kolkaasay nimankooda quudhsan doonaan markii warkan loo sheego oo lagu yidhaahdo boqorkii ahashwaris wuxuu amray in boqorduwashtii hortiisa la keeno laakiinse ma ay iman haddaba isla maantadan amiirada faris iyo maadey oo maqlay wixii ay boqoradu samaysay sidaasoo kaley ku odhan doonaan boqorka amiiradiisa oo dhan oo saas aawadeed waxaa kici doona quursasho iyo xanaaq badan haddaba haddii boqorku raalli ka yahay amarka boqornimo ha bixiyo oo amarkaasna si aan loo bedelin ha lagu dhex qoro qaynuunada reer faris iyo reer maadey inaanay boqoradda washtii mar dambe iman boqorka ahashuwaris hortiisa boqorkuna boqornimadeedii ha siiyo mid kale oo iyada ka wanaagsan oo marka boqorka amarkiisa uu bixin doono lagu faafiyo boqortooyadiisa oo dhan waayo way weyn tahay ayaa dumarka oo dhammu nimankooda maamuusi doonaan yar iyo weynba oo odhaahdaasuna waxay ka farxisay boqorkii iyo amiiradii oo dhanba kolkaasuu boqorkii yeelay sidii uu memuukaan yidhi oo wuxuu warqado u diray boqorka gobolladiisii oo dhan oo gobol walba wuxuu ugu qoray fartiisii oo dad kastana wuxuu ugu qoray afkoodii si nin kastaa ugu taliyo reerkiisa oo uu ku sheego afka dadkiisu ku hadlo isteer cutubka labaad oo waxyaalahaas dabadood markii boqor ahashwaris cadho baxay ayuu soo xasuustay weshti iyo wixii ay samaysay iyo wixii iyada ka geesta ahaa oo la amray markaasaa boqorka mididinadiisii u adeegi jiray waxay yidhaahdeen boqorka ha loo doondoono bikrado qurux badan oo dhallinyaro ah oo boqorku gobol kasta oo boqortooyadiisa ka mid ah ha ka dhex doorto wakiilo si ay bikradaha quruxda badan oo dhallinyarada ah oo dhan ugu soo ururiyaan shuushaan oo ah hoyga boqorka oo iyaga ha keeneen guriga naagaha oo gacanta ha u geliyeen heegey oo ah midiidinka boqorka naagaha u dhowra oo iyaga ha la siiyo alaabtoodii ay isku daahirin lahaayeen oo gabdhihii boqorka la wanaagsanaatana meeshii washtii boqoradaha ka noqoto oo waxaasuna boqorka way ka farxiyeen kolkaasuu saas yeelay oo shuushaan oo hoygii boqorka ahaa waxaa jiray nin yuhuudi ah oo magaciisana waxaa la odhan jiray mordekey ina yaa'iir ina shimi ina kiish oo wuxuu ahaa reer benyamiin oo isaga waxaa mar hore laga soo kaxaystay yeruusaalem wuxuuna la socday maxaabiistii lala soo kaxaystay yokoniyah oo ahaa boqorkii reer yuhuudda oo uu soo kaxaystay nebukadnesar oo ahaa boqorkii baabuloon oo isagu wuxuu soo koriyey hadasaah taasoo ahayd ina adeertiis esteer waayo iyadu aabbe iyo hooyo toona ma ay lahayn gabadhuna way suurad wacnayd wayna qurux badnayd oo markii aabbaheed iyo hooyadeed dhinteen ayaa mordekey qaatay oo sidii gabdhihiisii ka dhigtay markii la maqlay boqorka amarkiisii iyo naadadiisii kolkii hablo badan lagu soo ururiyey shuushaan oo ahayd hoygii boqorka oo gacanta loo geliyey heegey ayaa esteer la geeyey gurigii boqorka oo waxaa gacanta loo geliyey heegey ahaa kii naagaha dhowri jiray oo gabdhihii way la wanaagsanaatay isagii wuuna u roonaaday markiiba wuxuu iyadii siiyey alaabteedii isdaahirinta iyo intii ay qaybta u lahayd iyo toddoba gabdhood oo ay waajib u lahayd in laga siiyo guriga boqorka markaasuu iyadii iyo gabdhaheediiba geeyey meeshii ugu wanaagsanayd guriga naagaha esteerna ma ay sheegin dadkeedii iyo qoladeedii toona waayo waxaa mordekey ku amray inaanay waxba sheegin mordekeyna wuxuu maalin kasta mari jiray farxadda guriga naagaha horteeda si uu ku ogaado esteer nabadqabkeeda iyo waxa iyada ku dhici lahaa haddaba markii gabdha gabadh walba wakhtigeedii la gaadhay inay u gasho boqorka ahshuwaris oo iyadoo loogu sameeyo sida waafaqsan waxaa sharcigu dumarka farayo laba iyo toban bilood dabadeed waayo saasaa isdaahirintoodu ku dhammaan jirtay inay intii lix bilood ah ismariyaan saliidda malmalka intii lix bilood ah ismariyaan uunsi udgoon iyo waxyaalaha dumarka laga daahiriyo ayaa sidaas gabadhii boqorkii ugu timid oo waxaalla wixii ay doonaysay inay guriga naagaha ka qaadato oo ay la tagto guriga boqorka dhammaantood waa la siiyey iyada oo iyadu fiidkii bay tagtay oo subaxdii ayay ku soo noqotay gurigii labaad oo naagaha iyo gacanta shaacashgas oo ahaa boqorka miydidinkiisii u dhowri jiray naagaha addoommaha ah iyana mar dambe boqorkii uma ay soo gelin in boqorku ku farxo iyo in magaceeda loogu yeedho mooyaane haddaba isteer oo ahayd ina abixayil kaasoo adeer u ahaa murdike oo iyada qaatay oo ka dhigtay sidii gabadhiisii oo kale markii wakhtigeedii ay boqorka u geli lahayd la gaadhay iyadu waxba ma ay dalban wixii heegay oo ahaa boqorka miididinkiisii naagaha u dhowri jiray uu u dooray mooyaane oo intii isteer aragtay oo dhammu way u bogeen haddaba boqorka sannadiisii toddobaad ee boqornimadiisa bisheedii tobnaad oo ahayd bisha tebet ayaa isteer loogu geeyey boqor ahashuwaris gurigiisii boqornimada haddaba boqorkii isteer buu ka jeclaaday naagihii kale oo dhan oo iyana waxay isagii ka heshay raxmad iyo roonaan ka sii badan intii ay bigradaha kale heleen oo dhan oo sidaas daraaddeed ayuu madaxa u saaray taajkii boqornimada oo meeshii washti ayuu iyada boqorad uga dhigay markaasaa boqorkii martiqaad weyn u sameeyey amiiradiisii iyo addoommadiisii oo dhan taasuna waxay ahayd martiqaad isteer loo sameeyey oo goboladiina boqorku wuu na siiyey oo hadiyadana wuxuu u bixiyey sidii deeqsinimadiisii ahayd oo markii bikradihii mar labaad la soo ururiyey ayaa murdekey soo fadhiistay boqorka riddiisii oo isteerna weli ma ay sheegin qoladeedii iyo dadkeedii toona sidii murdekey ku amray waayo isteer amarkii murdekey bay u addeeci jirtay sidii markii uu korinayay oo kale oo waagaas mar uu murdekey boqorka iriddiisa fadhiistay ayaa waxaa aada u cadhooday laba nin oo boqorka mididina uu ahaa waxayna ahaayeen bigtaan teresh oo ka mid ahaa kuwa iridda dhowra oo waxay dooneen inay boqor ahashuwaris dilaan oo xaalkaas waxaa ogaaday murdekey kolkaasuu u sheegay boqorad isteer isteerna waxay u sheegtay boqorkii iyadoo ku hadlaysa murdekey magaciisa oo markii xaalkaas la baadhay ayaa waxaa la ogaaday inay saas tahay oo labadoodiiba geed baa laga soo dildilay oo taasna waxaa lagu qoray buuggii taariikhda boqorka hortiisa isteer cutubka saddexaad oo waxyaalahaas dabadeed boqor ahashwaras wuxuu dalliciyey oo kursigiisii ka sarraysiiyey amiiradii isaga la joogay oo dhan haamaan inaa hamedaata oo ahaa reer agag oo isagu wuu hore mariyey oo waxaa haamaan u fororsaday oo u sujuuday boqorka addoommadiisii iriddiisii joogay oo dhan waayo boqorka ayaa in saas loo yeelo amray laakiinse mordekey uma u fororsan umana sujuudin markaase addoommadii boqorka oo joogay boqorka iriddiisa waxay mordekey ku yidhaahdeen war maxaad u jebinaysaa boqorka amarkiisa haddaba waxaa dhacday markay maalin kasta saas ku lahaayeen laakiinse isagu uusan dhegu u dhigin inay warkaas hamaan u sheegeen inay arkaan bal wuxuu xaalka mordekey noqdo waayo wuxuu iyagii u sheegay inuu yuhuud yahay haamaanna markuu arkay inaan mordekey u foorarsan oo aanu u sujuudin ayuu hamaan aad u cadhooday laakiinse wuu quudhsaday inuu mordekey oo qudha gacanta saaro waayo waxaa isaga loo sheegay mordekey qabiilkiisa oo sidaas daraaddeed hamaan wuxuu doonayay inuu wada baabi'iyo yuhuudda boqortooyada ahashuwaris deggan oo dhan kuwaasoo ahaa mordekey qabiilkiisii oo sannaddii laba iyo tobnaad oo boqor ahshuwaris bisheedii koowaad taasoo ah bisha niisaan ayay haamaan hortiisa ku rideen saami magaciisa la yidhaahdo fuur oo taasuna waxay socotay maalinta ka maalin iyo bil ka bil ilaa iyo bishii laba iyo tobnaad oo ah bisha cadaar markaase hamaan wuxuu boqor ahashwaris ku yidhi waxaa jira dad ku wada dhex firidhsan dadyowga deggan gobollada boqortooyadaada oo dhan qaynuunadooduna way ka wada duwan yihiin kuwa dadyowga kale oo dhan iyaguna qaynuunada boqorka ma dhowraan sidaas daraaddeed boqorow inaad iska daysid faa'iido kuuguma jirto haddaba boqorow taas haddaad raalli ka tahay ha la qoro in iyaga la baabi'iyo oo anna waxaan bixin doonaa toban kun oo talanti oo lacag ah oo waxaan gacanta u gelin doonaa kuwa boqorka shuqulkiisa u taliya inay iyagu markaas geliyaan khasnadaha boqorka markaasaa boqorkii wuxuu gacantiisa ka siibay kaatunkii oo wuxuu siiyey hamaan ina hamedaata oo ahaa reer agag ee weliba ahaa cadowgii yuhuudda kolkaasaa boqorkii wuxuu haamaan ku yidhi lacagta adigaa lagu siiyey oo weliba dadkana waxaad ku samaysaa waxaala wixii kula wanaagsan oo bishii kuwaad maalinteedii saddex iyo tobnaad ayaa loo wada yeedhay boqorka karaaniyadiisii oo dhan oo waxaa la qoray kulli wixii haamaan ku amray boqorka saraakiishiisii iyo taliyayaashiisii gobollada oo dhan xukumayay iyo amiiradii u talinayay dad kasta oo gobol kasta waxaa loogu qoray afkiisii oo waxaa lagu qoray boqorka ahashuwaris magaciisa waxaana lagu shaabadeeyey boqorka kaatunkiisii oo warqadana waxaa loo dhiibay warqaadayaal oo waxaa loo diray boqorka gobolladiisii oo dhan in yuhuudda oo dhan la wada baabi'iyo oo la wada laayo oo la halaago dhammaantood yar iyo weyn iyo dhallaanka iyo dumarkaba bisha adaar oo ah bisha laba iyo tobnaad maalinteeda saddexaad iyo tobnaad in maalkoodana booli ahaan loo dhaco oo waxaa dadyooga oo dhan lagu dhex faafiyey warqaddii la qoray naqilkeedii oo leh amar ha la wada siiyo gobollada oo dhan inay diyaar u noqdaan maalintaas oo warqad qaadayaashiina haddiiba deg deg bay ugu ambabaxeen boqorka amarkiisii oo shuushaan oo ahayd hoygii boqorkana amarkii waa lagu bixiyey haddaba boqorkii iyo haamaan waxay u fadhiisteen inay wax cabbaan laakiinse magaaladii shuushaan oo dhamm way ka wareertay cutubka afraad haddaba markii mordekey ogaaday wixii la sameeyey oo dhan ayuu dharkiisii jeexjeexay dhar joonyad ahna wuu xidhay oo dambas ismariyey markaasuu magaalada dhex galay oo oohin dheer oo qadhaadh ku qayliyey wuxuuna hor yimid boqorka iriddiisa waayo ninna iridda boqorka ma geli karin isagoo dhar joonyad ah qaba oo gobol kasta oo qaynuunkii iyo amarkii boqor markuu gaadhayba waxaa yuhuudi ka dhex dhacday baroor weyn iyo soon iyo oohin iyo qaylo kuwo badanuna dambas bay ku jiifeen iyagoo dhar joonyeed ah qaba markaasaa isteer waxaa u yimid oo xaalkaas u soo sheegay gabdhaheedii iyo midiidinadeedii kolkaasay boqoraddii aad iyo aad u murugootay oo mordekey ayay u sii dirtay dhar uu xidho waxayna u sheegtay inuu dharkiisii joonyadda ahaa iska fura laakiinse dharkii ma uu qaadanin markaasaa isteer waxay u yeedhay hatag oo boqorka midiidinadiisa ka mid ahaa oo uu boqorku u doortay inuu u adeego oo waxay isagii ku amartay inuu mordekey u tago oo uu soo ogaado bal waxa xaalkanu ahaa iyo wuxuu u dhacayba sidaas daraaddeed hatag wuxuu mordekey ugu tegay magaalada bannaankeedii ka soo horjeeday boqorka iriddiisa markaasaa mordekey wuxuu isagii u sheegay dhammaan wixii isaga ku dhacay iyo lacagtii uu hamaan u ballan qaaday inuu siinayo boqorka khasnadihiisa in yuhuudda la baabi'iyo aawadeed oo weliba wuxuu isagii u dhibay naqilka warqaddii amarku ku qornaa oo shuushaan lagu faafiyey si yuhuudda loo wada baabi'iyo wuxuuna taas u siiyey inuu isteer tuso oo uu iyada u warramo oo wuxuu iyada ku amray inay boqorka u gasho oo ay barido oo ay isaga hortiisa wax ka weydiisato dadkeeda aawadiis kolkaasaa hatag yimid oo wuxuu isteer u sheegay ereyadii mordekey dabadeedna isteer baa la hadashay hateg oo waxay fariin ugu sii dhiibtay mordekey oo ku tidhi boqorka addoommadiisa oo dhan iyo dadka boqorka gobolladiisa deggan oo dhammu way wada og yihiin in ku alla kii isagoo aan loo yeedhin boqorka ugu soo gala barxadda dhexe ama nin ha ahaado ama naag ha ahaadee qaynuun baa loo hayaa waana in isaga la dilo haddaan boqorku usha dahabka ah fidin si uu u noolaado aawadeed laakiinse aniga la iima yeedhin inaan boqorka u soo galo intii soddon maalmood ah kolkaasaa mordekey loo soo sheegay isteer ereyadeedii markaasuu mordekey iyagii jawaab ugu sii dhiibay isteer oo wuxuu ku yidhi ha moodin inaad adiga qudhaadu guriga boqorka ku baxsan doontid iyadoo aanay yuhuudda ka baxsan waayo haddaad wakhtigan iska aamustid waxaa yuhuudda meel kale uga kici doona furasho iyo samatabax laakiinse adiga iyo reerka aabbahaaba waad haligmi doontaan balyaase garanaya inaad wakhtigan oo kale daraaddiis boqortooyada u soo gashay markaasaa isteer waxay iyaga u sheegtay inay mordekey jawaab ku celinayaan oo waxay ku tidhi tag oo soo wada ururi yuhuudda shuushaan joogta oo dhan oo ii sooma oo intii saddex maalmood ah habeen iyo maalintoona waxba ha cunina waxna ha cabbina oo aniga iyo gabdhahayguna sidaas oo kalaan u soomaynaa oo kolkaasaan boqorka u gelayaa taasoo aan sharciga waafaqsanayn oo haddii aan haligmana waan haligmayaa markaasuu murdekey iska tegay oo sameeyey waxaa la wixii isteer ku amartay oo dhan isteer cutubka shanaad haddaba maalintii saddexaad isteer baa gashatay dharkeedii boqornimada oo waxay soo istaagtay guriga boqorka barxaddiisa dhexe taasoo ka soo horjeeday guriga boqorka oo boqorkuna wuxuu ku fadhiyey carshigiisii boqornimada oo ku dhex yeel guriga boqornimada wuxuuna ka soo horjeeday iridda guriga laga soo galo oo markii boqorkii arkay boqorad isteer oo barxadda dhex taagan ayuu raalli ka noqday iyada oo boqorkiina wuxuu isteer ku soo fidiyey ushii dahabka ahayd oo gacantiisa ku jirtay markaasaa isteer soo dhowaatay oo taabatay usha dusheedii kolkaasuu boqorkii ku yidhi boqorad isteere maxaad doonaysaa oo maxaad i weydiisanaysaa xataa hadday boqortooyada badhkeed tahay waa lagu siinayaa kolkaasaa isteer waxay tidhi boqorow hadday kula wanaagsan tahay maanta adiga iyo hamaanba kaalaya martiqaadka aan u diyaariyey markaasaa boqorkii wuxuu yidhi hamaan haddiiba ha dhaqsado si loo yeelo waxay isteer tidhi oo sidaas daraaddeed boqorkii iyo hamaanba waxay yimaadeen martiqaadkii ay isteer u diyaarisay oo intii martiqaadkii khamriga la joogay ayuu boqorkii isteer ku yidhi baryadaadu waa maxay maxaad i weydiisanaysaa xataa hadday boqortooyada badhkeeda tahay waa lagu yeelayaay markaasaa isteer jawaabtay oo tidhi baryadayda iyo weydiisashadaydu waxay tahay boqorow haddaad raalli iga tahay oo aad ku faraxdid inaad ii samaysid waxaan kaa baryay oo aad yeeshid waxaan ku weydiistay haddaba adiga iyo haamaan kaalaya martiqaadka aan idiin diyaarin doono oo aniguna berri baan yeelayaa sidaas tidhi boqorow markaase hamaan maalintaas wuxuu dibadda u baxay isagoo faraxsan oo qalbiga ka rayraynaya laakiinse hamaan markuu arkay murdekey oo jooga boqorka iriddiisa oo aan isaga u istaagin una gariirin ayuu murdekey aad iyo aad uga cadhooday habase ahaatee hamaan wuu isceliyey oo gurigiisuu tegey markaasuu u cidirsaday oo u yeedhay saaxiibadiis iyo naagtiisii sarash markaase hamaan wuxuu iyagii ugu sheekeeyey ammaanta maalkiisa iyo badnaanta carruurtiisa iyo kulli derajadii boqorku isaga uu daliciyey oo dhan iyo sidii boqorku ugu wada sarraysiiyey boqorka amiiradiisa iyo addoommadiisa oo dhan oo hamaan weliba wuxuu kaloo yidhi xataa boqoradda isteer ninna uma ay ogolaan inuu boqorka u soo raaco martiqaadkii ay diyaarisay aniga mooyaane oo weliba berrina anigoo boqorka la jira ayay imartiqaaday laakiinse waxaas oo dhamm waxba ii tari maayaan intaan arkayo yuhuudga murdekey oo boqorka iriddiisa fadhiya markaasaa naagtiisii saraj iyo saaxiibadiis oo dhamm waxay ku yidhaahdeen ha la sameeyo qori waxa lagu deldelo oo dherarkiisu konton dhudhun yahay oo subaxda waxaad boqorka ku tidhaahdaa mordekey meeshaas ha lagu deldelo oo markaas dabadeed adiga faraxsan boqorka martiqaadka u raac kolkaasa hadalkaasu ka farxiyey haamaan oo wuxuu amray in meeshii deldelaadda la sameeyo isteero cutubka lixaad habeenkaasna boqorkii wuu seexan kari waayey kolkaasuu amray in loo keeno buuggii taariikhda wakhtigaas oo waxaa lagu akhriyey boqorka hortiisa oo waxaa laga dhex helay oo ku qornaa in mordekey sheegay bigtaan iyo teras oo ahaa boqorka labadiisii midiidin oo ka mid ahaa kuwii iridda dhowri jiray kuwaas oo doonay inay boqorka ahashuwaris dilaan markaasaa boqorkii wuxuu yidhi taas aawadeed maxaa maamuus iyo derajo ah oo murdekey loo sameeyey kolkaasaa addoommadii boqorka u adeegi jiray waxay isagii ku yidhaahdeen waxba looma samayn markaasaa boqorkii wuxuu yidhi yaa baraxadda jooga haddaba haamaan ayaa yimid guriga boqorka barxaddiisa dibadda ah inuu boqorka kala hadlo in murdekey lagu deldelo qorigii deldelaadda oo uu isaga u diyaariyey markaasaa boqorka addoommadiisii waxay isaga ku yidhaahdeen bal eeg haamaan baa taagan barxadda kolkaasaa boqorkii yidhi ha soo galo markaasuu haamaan soo galay oo boqorkii wuxuu ku yidhi ninkii boqorku ku faraxo inuu maamuuso maxaa loo yeelaa haddaba hamaan wuxuu qalbigiisii iska yidhi bal yaa boqorku ku farxi lahaa inuu maamuuso in ka badan intuu imaamuuso oo haamaan wuxuu boqorkii ku yidhi ninkii boqorku ku faraxo inuu maamuuso ha loo keeno dharkii boqornimada oo boqorku xidhan jiray iyo faraska boqorku fuulo oo madaxana ha loo saaro taajka boqorka oo dharka iyo faraska gacanta ha loo geliyo boqorka amiiradiisa sharafta leh midkood in loo lebiso ninkii boqorku ku faraxo inuu maamuuso oo isaga inta faraska la fuushiyo jidka magaaladana dhexdeeda ha la mariyo oo hortiisa ha laga naadiyo ninkii boqorku ku faraxo inuu maamuuso sidaasaa loo yeelaa markaasaa boqorku wuxuu haamaan ku yidhi haddaba soo dhaqso waxaad soo qaadaa dharkii iyo faraskii aad sheegtay oo wixii aad sheegtay oo dhan u samee mordekey oo ah yuhuudiga fadhiyo boqorka iridiis oo wixii aad sheegtay oo dhan iyaan waxba ka dhinaan kolkaas hamaan wuxuu soo qaaday dharkii iyo faraskii oo wuxuu u labisay mordekey oo isagoo faraskii fuushan ayuu mariyey jidka magaalada oo wuxuu hortiisa ka naadiyey sidaasaa loo yeelaa ninkii boqorku ku faraxo inuu maamuuso haddaba mordekey wuxuu mar kale ku soo noqday boqorka iridiisii laakiinse haamaan isagoo murugaysan oo hagoogan ayuu gurigiisii dhaqso u tegey markaase haamaan wuxuu naagtiisii saraj iyo saaxiibadiis oo dhan uga sheekeeyey wixii isaga ku dhacay oo dhan kolkaasaa raggiisii xigmadda lahaa iyo naagtiisii saraj waxay ku yidhaahdeen mordekey oo aad bilowday inaad hortiisa ku dhacdo hadduu yahay farcanka yuhuudda ka adkaan maysid laakiinse hubaal hortiisaad ku dhici doontaa oo weliba intay isagii la sii hadlayeen waxaa yimid boqorka midiidinadiisii oo u soo dhaqsaday inay haddiiba haamaan keenaan martiqaadkii isteer diyaarisay isteer cutubka toddobaad haddaba boqorkii iyo hamaan waxay u yimaadeen inay boqorad isteer martiqaadkeedii ka qayb galaan oo haddana maalintii labaad intii la fadhiyey martiqaadkii khamriga ayaa boqorkii isteer ku yidhi boqorad isteerey baryadaadu waa maxay waa lagu siinayaa maxaad i weydiisanaysaa xataa hadday boqortooyada badhkeeda tahay waa lagu yeelayaay markaasaa boqorad isteer jawaabtay oo waxay tidhi boqoroo haddaad raalli iga tahay oo aad ku faraxdid baryadayda aawadeed naftayda ha la iibiyo oo weydiisashadayda aawadeedna dadkaygu ha ii badbaado waayo aniga iyo dadkaygiiba waxaa loo iibiyey in nala baabi'iyo oo nala laayo oo aan halaagano laakiinse haddii naloo iibiyey inaan ahaano rag iyo dumar addoonmo ah waa iska aamusi lahaa inkastoo cadowgu aanu boqorka khasaaradiisa ka xaqmarin karin markaasaa boqor ahashwaris wuxuu boqorad isteer ku yidhi yuu yahay xaggee buuse joogaa kan ku dhaca oo qalbigiisa sidaas kaaga fikiray inuu waxaas yeelo markaasaa isteer waxay tidhi cadow iyo cool waxaa ah haamaan kan sharka a leh markaasaa haamaan boqorkii iyo boqoraddii hortooda ku cabsaday kolkaasaa boqorkii isagoo cadhaysan ka kacay martiqaadkii khamriga oo wuxuu u baxay xagga beerta hoyga boqorka oo hamaan ayaa u istaagay inuu boqorad isteer naftiisa u baryo waayo wuxuu arkay in boqorku bilaayo la damacsan yahay markaasaa boqorkii beertii ka soo noqday oo galay meeshii martiqaadka khamriga lagu dhigay haamaan wuxuu ku sii dhacayay sariirta isteer fuushanayd markaasaa boqorkii wuxuu yidhi xataa ma boqoraduu horteeda ku xoogayaa iyadoo guriga joogta oo isla markii ereygaasu boqorka afkiisii ka soo baxay ayaa hamaan wejigiisii la deday kolkaasaa xarboona oo ahaa boqorka madiidinadiisii midkood oo boqorka hortiisa jooga ayaa yidhi weliba bal eeg waxaa hamaan gurigiisa ag qotomo qoriga deldelaada oo dherarkiisu yahay konton dhudhun oo hamaan u sameeyey inuu ku deldelo mordekey oo boqorka wax wanaagsan kaga hadlay markaasaa boqorka yidhi halkaas ku deldela sidaas daraaddeed haamaan waxaa lagu deldelay meeshii deldelaadda oo uu u diyaarshay inuu mordekey ku deldelo oo markaasaa boqorkii cadho baxay cutubka sideedaad oo isla maalintaas ayaa boqor ahashuwaris wuxuu gurigii haamaan oo ahaa cadowgii yuhuudda siiyey boqorad isteer mordekeyna wuxuu yimid boqorka hortiisii waayo isteer ayaa boqorka u sheegtay wuxuu iyada u ahaa markaasaa boqorku wuxuu iska soo bixiyey kaatunkiisi uu haamaan ka soo qaaday oo wuxuu siiyey mordekey isteerna gurigii haamaan ayay mordekey madax uga dhigtay oo isteer boqorka hortiisii ayay haddana ka hadashay oo intay cagihiisa ku dhacday ayay iyadoo ooyeysa ka bariday inuu baabi'iyo belaayadii haamaankii reer agag iyo xeeladiisii uu yuhuudda ku samaynayay markaasaa boqorkii wuxuu isteer u soo fidiyey ushii dahabka ahayd oo taas daraaddeed isteer way kacday oo waxay istaagtay boqorka hortiisii oo kolkaasay tidhi boqorow haddaad ku faraxsan tahay oo aad raalli iga tahay oo haddii xaalkaasu kula wanaagsan yahay oo aad ii bogtay ha la qoro warqado lagu beddelayo warqadihii uu xeeladda ku qoray hamaan ina hamadadaata oo ahaa reer agag kuwaasoo uu u qoray in lagu baabi'iyo yuhuudda boqorka gobolladiisa deggan oo dhan waayo bal sidee baan ugu adkaysan karnaa inaan arko belaayada dadkayga ku dhacaysa amase sidee baan ugu adkaysan karaa inaan arko baabi'inta dadkayga markaasaa boqor ahashwaris wuxuu boqorad isteer iyo yuhuudigii mordekey ku yidhi bal eega gurigii haamaan ayaa isteer siiyey isagiina waxaa lagu deldelay meesha deldelaadda maxaa yeelay wuxuu gacan ku fidiyey yuhuudda haddaba idinku sidaas doonaysaan yuhuudda warqado ugu qora magaca boqorka ku qora oo u shaabadeeya kaatunka boqorka waayo qorniinkii lagu qoro boqorka magaciisa oo haddana kaatunka boqorka lagu shaabadeeyo ninna ma beddeli karo oo markaasaa isla wakhtigaasba waxaa loo yeedhay boqorka karaaniyadiisii oo waxayna ahayd bisha siwaan oo ah bisha saddexaad maalinteedii saddex iyo labaatanaad oo waxaa la qoray waxa la wixii mordekey uu ku amray yuhuudi iyo saraakiishii iyo taliyayaashii iyo amiiradii joogay gobolladii ku yil hindiya iyo etoobiya inta ka dhex leh oo ahaa boqol iyo toddoba iyo labaatan gobol oo waxaa gobol kasta loogu qoray fartiisii dad kastana waxaa loogu qoray afkoodii oo yuhuuddina waxaa loogu qoray fartoodii iyo afkoodiiba oo wuxuu warqadihii ku qoray boqor ahashwaris magaciisii oo ku shaabadeeyey kaatunkii boqorka markaasu uu sii dhiibay warqadayaal fuushan fardo iyo baqlo iyo rakuubo oo boqorkii wuxuu u oggolaaday yuhuuddii magaalo kasta degganayd inay isa soo wada urursadaan oo ay daaficadda naftooda isu taagaan oo ay baabi'iyaan oo laayaan oo halaag ku ridaan kulli xooggii dadka iyo gobolkii doonayay inay weeraraan iyaga iyo laankooda iyo dumarkooda inay maalkooda booli ahaan u dhacaan oo amarkii wuxuu ahaa in boqor ahashuwaris goboladiisa oo dhan saas isku maalin laga yeelo taas oo ahaa maalinta saddexaad iyo tobnaad bisha laba iyo tobnaad ee cadaar la yidhaahdo oo warqaddii amarku ku qornaa naqilkeedii ayaa lagu faafiyey gobol kasta oo waxaa loo sii dhiibay dadyowga oo dhan taasoo leh maalintaas yuhuuddu diyaar ha u ahaadeen inay ka aarsadaan cadaawayaashooda oo sidaas daraaddeed warqadayaashii fuushanaa baqlo iyo rakuubo way ambabaxeen iyagoo degdegsan oo ku dhaqsanaya boqorka amarkiisa oo amarkiina waxaa lagu naadiyey shuushaan oo ahayd hoygii boqorka markaasaa mordekay wuxuu ka tegey boqorka hortiisii isagoo qaba dhar boqortooyo oo ah buluug iyo caddaan oo madaxana waxaa u saarnaa taaj weyn oo dahab ah wuxuuna huwanaa shulug laga sameeyey maro wanaagsan oo guduudan oo magaaladii shuushaanna waa laga qayliyey oo laga farxay oo yuhuuddina waxa u ahaaday iftiin iyo farxad iyo reynreyn iyo sharaf oo gobol kasta iyo magaalo kasta oo boqorka amarkiisii iyo naadadiisii ay gaadheen yuhuuddii waxa u ahaaday farxad iyo reynreyn iyo iid maalin wanaagsan oo qaar badan oo ka mid ahaa dadyoogii dalka degganaa waxay noqdeen yuhuud maxaa yeelay waxaa iyaga ku dhacday cabsidii ay yuhuudda ka cabsanayeen ista cutubka sagaalaad haddaba bishii laba iyo tobnaad oo ahayd bisha cadaar maalinteedii saddex iyo tobnaad markii boqorka amarkiisii iyo naadadiisii ay soo dhowaadeen in la oofiyo maalintaas oo ahayd maalintii yuhuudda cadaawayaashoodii ay rajaynayeen inay yuhuudda u taliyaan laakiin loo beddelay oo ay noqotay maalintii ay yuhuuddii u taliyeen kuwii iyaga nabca ayaa yuhuudda iska soo wada urursadeen magaalooyinkoodii ku yilay gobolladii boqorka ahashuwaris oo dhan inay gacan u qaadaan kuwii doonayay inay iyaga waxyeelaan oo mana jirin nin iyaga hor istaagi karay maxaa yeelay cabsididoodii baa ku dhacday dadyowgii oo dhan oo waxaa yuhuudda caawiyey amiiradii gobollada oo dhan iyo saraakiishii iyo taliyayaashii iyo kuwii boqorka hawshiisii qaban jiray oo dhan maxaa yeelay iyagu waxay ka cabsanayeen mordekey waayo mordekey wuxuu ku weynaa gurigii boqorka oo warkiisuna wuxuu wada gaadhayay gobollada oo dhan maxaa yeelay ninkii mordekey ahaa aad iyo aad buu u sii weynaaday oo yuhuuddiina cadaawayaashoodii oo dhan waxay la dhaceen seef weynan laayeen oo baabi'iyeen oo waxay iyagii ku sameeyeen wixii ay doonayeen inay kuwa iyaga naceeb ku sameeyaan oo shuushaan oo ahayd hoygii boqorka ayay yuhuuddu shan boqol oo nin ku laayeen oo ku baabi'iyeen oo waxaa kuwaas ka mid ahaa farshandaata iyo dalfoon iyo asfata iyo forata iyo adaliya iyo aridata iyo farmashta iyo arisey iyo aridey iyo weysata dhammaantood ahaa tobankii wiil oo uu dhalay hamaan ina hamadaata oo ahaa yuhuudda cadowgoodii kuwaasay wada dileen laakiinse maalkoodii farma ay saarin oo maalintaas intii lagu laayay shuushaan oo ahayd hoygii boqorka tiradoodii waxaa la keenay boqorka hortiisa markaasaa boqorku wuxuu boqorad ester ku yidhi yuhuuddii waxay shuushaan oo ah hoyga ku laayeen oo ku baabi'iyeen shan boqol oo nin iyo hamaan tobankii sii wiil oo gobolladayda intooda kale maxay ku sameeyeen haddaba baryadaadu waa maxay waa lagu siinayaa amase maxaad kaloo weydiisanaysaa waa lagu samaynayaa kolkaasaa isteer waxay tidhi haddii boqorku raalli ku yahay yuhuudda shuushaan joogta ha la siiyo fasax ay berito ku sameeyaan si waafaqsan amarkan maanta dhacay oo hamaan tobankiisa wiilba ha lagu deldelo meesha deldelaada markaasaa boqorka wuxuu amray in saas la yeelo oo amar baa shuushaan lagu naadiyey hamaan wiilashiisiina waa la deldelay oo haddana yuhuuddii shuushaan joogtay dhammaantoodu way isa soo wada urursadeen bishii adaar maalinteedii afar iyo tobnaad oo waxay shuushaan ku laayeen saddex boqol oo nin laakiinse maalkoodii farma ay saarin oo yuhuuddi kale oo joogay boqorka gobolladiisa iyana dhammaantood way isa soo wada urursadeen oo ay daaficadda naftooda isu taageen oo way ka raysteen cadaawayaashoodii oo waxay kuwii iyaga nabcaa ka laayeen shan iyo toddobaatan kun oo qof laakiinse maalkoodii farma ay saarin oo taasina waxay dhacday bishii adaar maalinteedii saddex iyo tobnaad oo bishaas maalinteedii afar iyo tobnaadna way nasteen oo waxay ka dhigeen maalin iid ah oo farxad badan laakiinse yuhuuddii shuushaan joogtay way isa soo wada urursadeen bishaas maalinteedii saddex iyo tobnaad iyo maalinteedii afar iyo tobnaad oo isla bishaas maalinteedii shan iyo tobnaadna way nasteen oo waxay ka dhigeen maalin ciid ah oo farxad badan haddaba yuhuudda tuulooyinka joogtay oo deganayd magaalooyinka aan derbiga lahayn bisha adaar maalinteeda afar iyo tobnaad waxay ka dhigaan maalin faraxadeed oo ciid ah oo maalin wanaagsan ah iyo maalin waxyaalo wanaagsan midba midka kale u diro markaasaa mardakey waxyaalahaas oo dhan qoray oo wuxuu warqado u diray kulli yuhuuddii joogtay boqor ahshuwaris gobolladiisa oo dhan kuwii dhowaa iyo kuwii fogaaba oo wuxuu ku amray iyagii inay sannad walba bisha adaar afar iyo tobankeeda iyo shan iyo tobankeeda dhowraan oo ay ka dhigaan maalmihii yuhuudi ay cadaawayaashoodii ka raysteen iyo bishii xaggooda ay murugtii farxad u beddelantay baroortiina maalin wanaagsan inay ka dhigaan maalmo iid ah oo farxad badan midba midka kale waxyaalo wanaagsan u diro oo masaakiintana hadiyado la siiyo oo yuhuuddina waxay aqbaleen inay sameeyeen wixii ay bilaabeen iyo sidii mardekey uu iyaga u soo qoray maxaa yeelay hamaan ina hamadaate oo ahaa reer agag oo yuhuudda oo dhan cadowgooda ahaa xeelad buu ku sameeyey yuhuudda inuu iyaga baabi'iyo wuxuu riday saami fuur la odhan jiray si uu u laayo oo u baabi'iyo laakiinse markuu xaalkaasu boqorka hortiisa yimid wuxuu amray warqado ku qoran in xeeladiisii uu yuhuudda ku sameeyey ay madaxiisa ku soo noqoto iyo in isaga iyo wiilashiisiba lagu deldelo meesha deldelaada haddaba sidaas daraaddeed maalmahaas waxay u bixiyeen fuuriim oo waxay ugu yeedheen saamigii magaciisii fuur la odhan jiray saas aawadeed warqadan ereyadeedii oo dhan iyo wixii xaalkan ku saabsanaa oo ay arkeen iyo wixii iyagu u yimid yuhuuddu waxay amreen oo dul saareen iyaga iyo farcankoodi iyo in alle intii iyaga ku darmatay inaanay ka baaqan inay labadaas maalmood u dhowraan sannad kasta sida waafaqsan waxa laga qoray iyo goor waafaqsan xilligii la yidhi iyo in qarni kasta iyo qolo kasta iyo dal kasta iyo magaalo kastaaba ay maalmahaas xusuustaan oo dhowraan iyo in maalmahaas fuuriim la yidhaahdo aanay yuhuuddu ka baaqanin oo aanay xusuustooduna xataa farcankooda dambe ka baabi'in markaasoo boqor isteer oo ahayd ina abixayil iyo yuhuudigii mordekey ahaa waxay amar buuxo ku qoreen si ay u adkeeyaan warqaddan labaad oo ku saabsan fuuriim oo waxaa warqado loo diray kulli yuhuuddii joogtay boqol iyo toddoba iyo labaatankii gobol oo boqortooyadii ahashwaris oo waxaa loogu dhawaaqay hadal nabaadiino iyo run ah si loo adkeeyo maalmaha fuuriim la yidhaahdo wakhtigooda sidii ay u amreen yuhuuddii mordekey iyo boqor isteer iyo sidii ay iyagu nafsadooda iyo farcankooda ugu amreen xaalkii soonka iyo qayladoodii oo isteer amarkeediina wuxuu sii adkeeyey xaalkan ku saabsan fuuriim oo buug baa lagu qoray isteer cutubka tobnaad markaasaa boqor ahashwaris wuxuu baad saaray dhulkii iyo gasiiradihii baddaba oo filimihii uu xooggiisii itaalkiisi ku sameeyey oo dhan iyo warkii mordekey weynaantiisii uu boqorku isagoo u saramariyey soo kuma wada qornayn buuggii taariikhda oo boqoradii maade iyo faris haddaba yuhuudigii mordekey ahaa wuxuu ahaa ninkii ku xigay boqor ahashwaris oo xagga yuhuuddana wuxuu ahaa nin weyn oo walaalihiisna badna way aqbaleen oo wuxuuna ahaa nin doondoona wanaagga dadkiisa oo nabaadiino kula hadla farcankiisa oo dhan